haatan kusoo dhowaada barnaamijka cawayska washington waxaa inoo haya islamarkaana inoo soo jeedinaya jaafar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka cawayska washington caawana waxaannu idinku haynaa waraysi kooban oo aannu la yeelannay majaajiliistaha maraykanka aadka looga yaqaano waa mataan maraykan waxaa imid kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii wallahi ni horta waxaa waaye waktiga maraykan waa isku ordaaya markaad timaadid toban sano laba sano soomaaliya adoo joogay la dhiganta marka uma maleeyaba inaan wakti badan joogayba waxaa kaloo aannu caawa idiin haynaa qaybtii labaad ee waraysigii aannu la yeelannay fanaanka shariif cabdalla sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan bilayska dalka jarmalka oo helay nin muddo siddeed iyo toban sano ah aan qubaysan oo intaa ku noolaa guri burbursan oo waa hore laga guuray oo ku yaalla dalkaasi waa mar kale iyo cawayska washington aanu ku bilowna ee waxaanu waraysi la yeelannay cabdirasaaq cabdulaahi cali oo mataan loo yaqaano mataan waa majaajilayste dadka aad uga qosliya soomaalida ku dhaqan gudaha maraykanka iyo weliba dibaddiisana ay sheekooyinkiisa qosol kalihi aad ugu yaqaanaan mataan marka hore ku soo dhowow idaacadda v o a iyo barnaamijka cawayska washington ugu horrayntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo goormaad timid maraykanka maraykan waxaa imid kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii wallahi ni horta waxaa waaye waktiga maraykan waa isku ordaaya markaad timaadid toban sano laba sano soomaaliya adoo joogay la dhiganta marka uma maleeyaba inaan wakti badan joogayba markaad maraykanka imaanaysay ee, maxaa kuu qorshaysnaa meeqasan inaad maraykanka joogto Eh, jacfar maraykan waxaa ii qorshaysnaa horta jaamacadda soomaaliya ka dhigan jiray marka waddanka dhaqaalahaas ka xumaaday sacuudi carabiyan tegey xoogahan ka soo shaqaystay inaan jaamacaddeeda dhammaysto laba sano ilaa afar sano inaan jooga baan maraykan rabi oon soomaaliya ku noqdo waa gartay ee, afartii sano afartan bay hadda kula maraysaa saasay maraysaa maraykankan eh, waa waa taraab haddaa mar soo geshid soo uga baxayn waa adag waa gartay Dad badan- haddana dad badan oo ogyahay.
haddana waxaan filayaa inaysan qorshaha kuugu jirin inaad dib u laabato wallahi horta waddanka hooyo waddan ka fiican ma jiro iyo meeshaad ku soo adoobtay ama dadkaa ka timid laakiin eh, hadda cimriga aan ku jirnaa laakiin umalayn maayo inaan fasax ku tago waa dhici kartaa laakiin inaad Inaan ku mar inaad noolaato.
inaad degto aad ku noolaato waa way adag tahay waa adag taha wallahi marka waxaa sababta caruur ba halkan igu dhalatay caruur awowu ahayd ilaa lix baa joogta eh, marka maasha allah waa waa waa gartay matan goormaad bilowday in aad eh, dadka ka qosliso goormaad se is ogaatay adiga in aad eh, dadka ka qoslisiin karto oo aad eh, qof eh, eh, eh, comedian ama eh, majaajiliste ah aad tahay weligay kumariga waa jeclaa markaan yaraa xataa oo haye soomaaliya aan joogay oo intaan ardayga ahaa intaan dhalinyarada ahaa dadka i yaqaanana way i yaqaaniin macnaha dadkaan soo soo kornay Eh, qiso yar haddaan ku taabto xalane toddobaatan iyo toddobadii baan galnay marka nin ummadda dhan taqaano sambalosh la yihahdaa eh, wuxuu ka ahaa corneyl oo xalane haystay waagaas annagoo fadhina dhalinyaradii dhan waa waa true story waa sheeko runa waa gartay waa gartay waxaan samaynayo maahan aniga waa gartay marka annagoo fadhina meeshii liido ma- maxay ahayd eh, eh, xeebta agteeda oo nala khudbeynayo ilaa iyo waxaan ahayn laba boqol oo arday waa gartay buu wuxuu yidhi ninkii eh, meeshaan waxaan ka rabnaa ninaan xiniya lahayn askarta waa taqaanaa se u hadasho nin walba markaad iridda soo gesho xiniyahaaga albaab ka suro markaad jamcada baxaysa hore u qaado aniga waaba is iloobay waxaa idhi haddaa ilownan xiniyahan waa i kiciyey maalintii dhan baa la eryahay xeebta si la igu waday oo askar intaa laygu darayba habeenkiina la xeray meel kabeli qol yaroo kabeli wuu ku xaraysan yahay Mm, fiidmeer fiidmaarta fiid adduunyada fiidmaarta wax ka xun ma leh waa gartay haddaa isaagtid baalashi kula dhacaysaa dharbaaxi kaa dahlaysa haddaa fariistid way kugu kaadanaysaa marka comedigan dhib baan usoo maray runtii meeshaasaad ka soo bilowday meeshaasaan ka bilaabay dhalinyarada xaafadda waa yaqaaneen markii kale maraykan ah midna haddee taalantigaygaan arkay dadka soomaalida laakiin sidee ula qabsadeen ee ma- ee- ee ba- dadka soomaalida aada uma garanayaan ee waxaan la yidhaahdo ee stand up comedyga oo oo waxay yaqaanaan oo keliya in ee, ruwaayad la jilo oo wixii jilliin laga dhigo ee, ee, horey umaanay aqoon soomaalida inta qof uu masraxa soo istaago oo mikrofoonka qabsado oo isagoo sheekaynaya oo qof caadiya ah uu dadka ka qoslisiiyo
hadda runtaa waayo waa dhibaato waayo taas waxaa weeye waddankan joogno waa aragtay dad badan standard comedy sameeya waddankan joognana waa inaan la qabsanaa technologyga waa inaan la soconnaa waktiga waa inaan la soconnaa waagii riwaayadaha la samayn jiray bool baraha la samayn jiray madambaska lama joogo Waa adduunyadu gartay.
waa- adduunyadu waa isbedeshay sheekooyinka sheekooyinka aadka aan aan aniga eh, ugu qoslo waxaa ka mid a eh, dadkana dhegaysanayana ay inay eh, nala maqlaan aan rabo Eh, sheekadii ninkii maqaayadda shaaha ahayd furtay ee yidhi eh, qofkaan shaaha cabaynin eh, ma fariisanayo ama eh, markii fadhigii lagu badiyey meeshii shaahna aan laga iibsanaynin ha waa sheeko runa waa inaan saaxiib nahay oo ku- tu kala usnahay sheekooyinka aniga sheegana Aha.
ama wax aniga personal igu dhacay ama waxaan goobjoog ahaa ama nin aan isleeyahay hundred percent ninkan waa nin run kuu sheegayo baan sheegaa waa true story waa ba- ba- badankoodu Waa gar- inta marka ninkan wuxuu talyaanigu joogi jiray haye duka- maqaayad yar buu ka furtay maqaayadda markuu furtay waa aragtay soomaaliyeed Mhm.
maqaayadda furtay waa imaanayaan dubnad bay ku ciyaarayaan turub bay ku dheelayaan kuraasina waa yarta waa gartay maanta dhan shay waxna kama gadanayo ninki wuxuu yidhi dhegeysta ninkii shaaha ku caba waa systemka talyaaniga looga dhaqmo dhulka ku yar wuxuu yidhi ninkii shaaha mataqaanaa eh, fadhiga ku cabo waa waa kun shilin ninkii istaag ku cabana waa shan boqol oo shilin nimanka waa gorgortameen waxay dhaheen haddaan hallu ku istaagno haddaan lu- hallu ku istaagtiin wuxuu yidhi sh- laba boqol iyo konton waa
meeshaas ninkii kuraasiya ugu badbaaday koraansa ugu badbaaday maxaa kaloo ka mid ah oo dadweynaha la wadaagaysa ku dhegaysanaya maanta oo v o a ka kaala socda nin iyo islaan waxaa isqabay marka ninka waa nin lacag le waa true story tan ninka waa nin lacag le marka mataqana nin iska wadaada waaye islaanta marka waa xoogaa adag odayga marka islaanta waa dhibt mar kasta marka uu- uu uu tukado wuu ducaystaa ilaahayow caruurna waa leedahay islaanta meel ugu taga bilaabo midaan mid ka fiican oo- oo khayr qabtay sii buu yidhaahdaa waa garta ayadoo maqlaysa maya ma maqlayso Ah.
meel gooni markuu ku tukad maalin dambe soo ag istaag ilaahayow markuu yidhi Ma- markaasuu yidhi ilaahayow arrintaasaan isku ogeyn ha noo ahaato wuu baqay ninkii maogtahay saacadii afkii soo mari weyday ilaa islaanta ba agtaageen
waa gartay marka ilaahay sheekadu sidaa noo haato kulaha Eh, kuwa eh, maraykanka yimid eh, luuqadii eh, ingiriiskana aanan garanaynin eh, ama gabdha ha ahaadeen ama wiilal ha ahaadeene eh, dhibaatooyinka ay kala kulmeen wax sheekooyina ma ka haysaa dhinaca eh, eh, dhibaatada luuqadda ah?
Ni- ninkii mid ah, ah, tagsiilo weeye wuu shaqeeyaa wiig ma yimaado guriga Hay.
meel project project house buu degan yahay ninkan lacagti lacagtu marka wuxuu ku tirsadaa ummadeennana waxa weeye soomaaliya lacagta banaanka iskaga tirsan jirin Mhm.
annagoo gacanta ku wadanaa socon jirna waa gartay maraykan waa taqaanaa toban daalar bay kugu dilaya aada iyo aad tagtiilihii wuxuu sameeyey lacagtii baarka ku tirsaday niman madow aan arkay waana project house waa degeen meel guryo dawladda waa gartay waa la arkay saaxiibka albaabka loogu gabaday ingiriis fiicanna ma yaqaano waa gartay lacagta kan baa basoolad baa lagu qabta wuu iswaalwaalay basoolad dabadeeda lagu dhufto madaxa looga dhufto waa gartay madaxaa dilaacay lacagtii waa laga qaatay nine one one buu wacay marka waxay wuxuu ku leeyahay somebody rob me buu yidhahda inuu yidhaahdo aye somebody rape me buu yidhi three guys black guys What?
rave me marka waa waa waa way ikufsadeen wey way kubsadeen waa gartay rob me way dhaceen buu dhihi raba mogta aha are you serious i'm serious buu leeyahay waa gartay marka ninkan waxaa leeyahay are you bleeding yes ilaa madaxdaa jeexan mogta
Ma- dhiig ma kaa socdaa dhiig ma kaa socdaa dhiiggii lamadii baa dhaqran ayagu dhiig si kale u qaateen waa waa gartay booliiska wax kale u qaateen S- waxaa lasoo diray unit dhan oo naaga boorsooyin wato golofyo wato Waa ninkan gartay.
dna inay ka qaadaan waa gartay mise ninkii baaba taagan yahayba war maxaa dhacay lacagtii baa laga qaatay war hadde hadda laguma reebgarayna waa lagu roobgarayay marka soomaaliya intii aad joogtay oo aad eh, iskuulka dhiganaysay ama eh, wax aad la kulantay ama eh, eh, sheekooyin kale oo dhab ahoo dhacay oo aad goobjoog u ahayd amaba adiga kugu dhacay ama saaxiibada ku dhacay oo sidan oo kale aad nala wadaagi karta ma jiraan waxaa jira nin oo- oo maalin dhaweed nin baa soo wacay oon saaxiib nahay yaraanteeni waxaan ka nimi sugunta liido suganta liida waa meeshii eh, mataqaanaa eh, curuba laga dhisay aad iyo aad annagoo yaryar markaad soo baxdid kafeesal nusnaale timaadid jardiina ku oli jirta jardiinada oo meeshii barqash kasoo horjeed barqash kasoo horjeedid jardiinadaas waa lixdan iyo xoogaagii waa gartay mid marka dad baa fadhiista odayaala talyaaniya iyo dad o- mataqaana dawladda u shaqeeya adi meel waxaa iska hayd galabtii la- laiska fadhiisto gabar soomaaliya marka cunug yar talyaaniya ku ciyaarsiinaysay gabadha shaqaale marka banooni yar banooniyaasha abucilibadka la dhihi jiray Mhm.
buu cunugu haystaa xaafadana anigu waa beren deganaa bononi ma jiro kiiba waxaan ku yidhi niyo bononigan cunuga markuu ka dhacayo kawdhi Mhm.
aniguna waxaan ahaa dadka ugu gaabiya xaafadda orod ma lahayn waa gartay ninkaasna xaafadda ninka ugu dheer ayuu ahaa kani soo wacay hadda xamar joogan ku- sheekadan kuu sheegaya markaas waxaan idhi baronigan cunuga waa waa waa- waa ka soo saraya markuu ka dhaco qa- baroniga qaad la caraf xaafadda anaga adiga atoora ka noqonayne baroni haysane waa gartay xaafadoo dhan waa beri oo dhan waa beri oo dhan baroni maba jiraba baronigii dheg yarka oo kasoo dhacay nin u dhiibaa iska dhigay dhinaciisa cunsanay wuu qabsaday wuu- wuu la carar jidkii ceelgaab aadi jiru isku dhiga ninkan oo afridooska ma gabadhii cunugii dad intay u dhiibatay maryaha ceedatay ee iska daba dhigtay ninkii waxaa aniga jidkaa soo haystaa mogta afridoodka ninkii oo dhagaha laga haayo laba nin wado gabadhiina la socota ba- ba- baa iga hor yimid way qabatay
waa gartay gabadhiyaa soo Waa qabatay gabadha rag baa ahayd, marka shaqadeeda ku xiran ninkii idinkugu dheereeyey gabadhaa soo qabatay wallahi ninka nagu dheeray gabadhaa soo qabatay gabadhii gabadhaas markaan ko- fiirsho gobollada dhexe horta ka timid rag bay ahayd. Taas waa joog.
waa gartay laakiin ninkii maalin dhaweed buu xamar iga soo baxay wuxuu yidhi niyo dawladdaa rabaa waa inaan ka noqdo nio mataan caan baa tahay xoogaha comedy iyo mataqaanaa Ah, advertisement ii samee waa gartay war niyo ninkii boonaniga xaday oo lasoo qabtay gabadha soo qabtay sooma tilinaya see waddan lagugu dhiibaya marka wuxuu ku leeyahay niyo waxba ay samayna ammaana sii Waa- marka wuxuu is yiri tii uu sheegi doonaa tii uu sheegi doonaa buu leeyahay war niyo adiga waxaa idhi boonaniga lagugu soo qabtay rikoorkaaga ma- soo ma ogid marka waa waa sheekadaad ku keentay in eh, dadka la baaro oo layska hubiyo madaxda laga dhigayo insha allah aad iyo aad aa mahadsantihiin opportunity ay siiseen aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cabdulaahi cali oo mataan loo yaqaano oo dadka maraykanka ku dhaqan iyo weliba soomaalida inteeda badan ay ku yaqaanaan majaajiladiisa iyo weliba sheekooyinka uu dadka kaga qosliyo waayo walaal thank you
markana waxaanu u weecanaynaa dhinaca fanaanka shariif cabdalla oo aanu idiin soo gudbinayno qaybtii labaad ee waraysigii aanu la yeelanay shariif cabdalla haddii aanu qaybta labaad u gudubno ee waxaa jirta oo heesahaaga ka mid a hees la yidhaahdo daruurtoo samadu da'day bal heestaasi dhegaystayaasha wax ka maqashiin hagan dahabka darariyo degenanta socodkaadigu deeqdo ohay diidin ohay diidin wadnaha ku dawante dhandhandhandharandhan dharandhandharandhan kaykayaabo kaykayaabo dawadii naftayda dorsoomay awga dorsoomay awga dadku ila yaabi dhandhandhandharandhan hees kaloo waxaa jirta ee aniga laftirkayga aan aad u jeclahay oo la yidhaahdo galleer heestaas horta waxay ku ku ka bilaabataa taksiin la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa garameela geedkiiba waan idin gurayaa goortii aan joogaba ruuxan calafu gelina hawadaya garsii
Thank you. daraataan gubad cidi la joogo gantaalii jacayla jacayla wadnahayga gaydo naftaan ku gooydo gooydo miyaadu garaabe aahiya aahiya gacala haweyna sidaanii galayo oyaay gargaaro gargaaro gacantayda saare aahiya aahiya gacala haweyna sidaanii galayo oyaay gargaaro gargaaro gacantayda saare aahiya aahiya ayadoo gabanahoon sanadkeedu gaarin abalkaanu galayay miyay gudi karayda naftunbayga gadanoo aahiyo marunbow galayaa aahiya aahiya gacala haweenaa sidaanii galayo oyaay gargaaro gargaaro gacantayda saare aahiya aahiya gacala haweenaa sidaanii galayo oyaay gargaaro gargaaro gacantayda saare aahiya aahiya galeyrkii wuxuu yidhi gabadhaad gaclooto ubax ku guraydaan sawirkaaga weeye ilmaba isla koohoydaayo oo gacaylkaaga weeye aahiya aahiya wallaba isafgarato gacal hul walaala haddanaanu duufuurayaa gurigay ku nooshahay aahiya waa waa waa hees aad u macaan oo dadka eh, soomaaliyeedna ay eh, aad u xiiseeyaan oo ay aad u jecel yihiin oo eh, ilaa iyo hees xilligan heesaha aan duugoobin oo aadka looga daba dhacay bay ka mid tahay inkastoo sidaan horeyba u sheegay aanay dadku isku garanaynin codkaaga iyo muuqaalkaaga haddana eh, halkaasi markii la yidhaahdo shariif cabdalla baa heestaas ku luuqeeya oo hadda codkiisii noogu qaadaya ee wax weyn bay u tahay ee dadka ee fanka jecel oo heesahaagana aadka u dhegaysta ee sharif cabdalla soomaaliga oo keliya kuma haystid ee luuqado kale baad ku haystaa oo talyaaniga uu ka mid yahay talyaanigaas oo weliba aan soomaali kusii fasirayo waa gartay haye ee bal heestaasi ee talyaaniga ah ee aad af soomaaliga ku fasirayso maxay tahay maxaad naga maqashiin kartaa abrosmo sitima iyo baadin soomaaliya vivero con l'amici mio mio e non ritorna più usbuuca dambe anigu waxaan tegayaa soomaaliya waxaan la noolaanay saaxiibaday e non ritorna più mana soo laabanayo waddankaygii baan joogaa soomaaliya e terra vergino soomaaliya waa dhul bakrada soomaaliya e terra nuova soomaaliya waa dhul cusub soomaaliya e terra fruto soomaaliya waa dhul nimca iyo maxaa la yidhahdaa fawaakih soomaaliya berraminto jalano duwa fayumo juba iyo shabeelle sida runtaa soomaaliya waxay leedahay laba webi juba iyo shabeelle بارت ديال فيوم شابيل دنك وبيغا شابيل واحد كهلي سابان ليه تروبة المليور بناني السكرفيتش اندستوريا ديال سنايبياتس بروفومريا واحد كهلي سابان ليه المليور بومبلمو اسبراموتو تيبا كنون ستروب نيل موندو waxaad ka helaysaa bumbeelmada nuuca ugu wanaagsan oo isbaramuuta la yidhaahdo soomaalida aada u taqaano waddankeenana aada ugu qurux badan waxaan soo maray romania waxaan tegay kenya hindiya baan tegay nuucaas aan weli ay ii dhiman tahay maraykanka aan joogaba waxaad yacni bumbeelmadii jawhar sida runta ah soomaaliya waxa ka baxa nimca ilaahay ku manaystay aad baad u mahadsan tahay ee shariif cabdalla waxaan filayaa in dad fara badan oo codkaaga dhegahooda uu gaaray hadda in ay dib u laabteen oo ay eh, afartameeye iyo kontomeeye sano ka hor maskaxdooda dib u celiyeen oo xilligaa ay joogaan insha allah nabadeed manaadiina
waa hagaag markana aanu aadno dhinaca iyo dalka jarmalka wargeys ka soo baxa waddankaasi ayaa waxa uu soo daabacay warbixin la yaab ku noqotay dadka ku dhaqan dalkaasi jarmalka iyo guud ahaanba dunida wargeysku waxa uu sheegay in booliiska dalka jarmalku ay soo heleen nin aanan qubaysan muddo siddeed iyo toban sano ah oo ku noolaa guri burbursan oo ku yaala magaalo ka tirsan dalka jarmalka ninkaasi nuurow waxaa la leeyahay ee, maanu cadayan siddeed iyo toban sannadood cidiyaha maanu jaran shanlo warkeedaba daa qubaysna maba jiro aan cadayan timaha iska Haye.
jarin cidiyahana iska jarin oo ninkaasi xaguu ku dhalaa ninkaas nadaafad nadaafadoo dhan waxaa ugu dambeysay janawari labada kun iyo kowdii waa arrin la yaab leh booliskana waxay soo qabteen ee, janawari labada kun iyo siddeed iyo tobanka waa sheeko la yaab leh jacfarow marka boolisku maxay u dooneen Maxay- maxay ka rabeen ninka Eh, nuurow ninkan wuxuu ku noolaa eh, guri eh, laga guuray oo burbursan waa garta Eh, nin ka mida dadka nadaafadda ka shaqeeya oo howlo nadaafadeed u tegay agagaarka gurigaas ayaa wuxuu dareemay eh, ur aan wanaagsanayn oo Mhm.
aad eh, uga imanaysa gurigan haye wuxuu isku dayey inuu dabagalo markuu galay gurigiina wuxuuba arkay qof bini aadana laakiin marka muuqaalka hore la arka aanan bini aadan u ekayn haye oo gurigii ku dhex jira waa garta waa- ninkii argagax baaba ku dhacay uu soo orday sidaabuu bo- booliska kusoo gaarsiiyey sheekadii marka booliskayaa doonay maxaa dhacay kadib Eh, booliskiyaa doonay ninkii eh, magaciisa waxaa la yidhahdaa eh, eh, mario magaciisa koowaad oo keliya bay booliska sheegeen mario baa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen eh, ninkaasi Eh, markii ay u tageen waxay yidhaahdeen waxaan ka naxnaan meesha ku aragnay haye oo qashinqub oo kale Eh, markay tageen halkaas bay isku dayeen inay soo qaadaan laakiin aad bay ugu adkaatay inay soo qaadaan ilaa waa nin booliska ay intaasoo soo san qaadaan, aanan soo qubaysan saaraan aad iyo aad ha waxyaalaha iigu qosolka badnaa marka waxay ahayd nuurow haye boolisku waxay yidhaahdeen eh, ninkan maskaxdiisa baa laga shakiyey inuu caafimaad qabay in kale isbitaal isbitaal gartay.
baa loo diray marka habeenkii xabsiguu ku baryey haye waxay yidhaahdeen baabuurkii booliska oo lagu soo qaaday ko labaa jaa la geeyey
in la Wuxuu u dhaqay noqoto baahday nadaafad aan caadi ahayn oo weliba zaa'id ah jacfar oo nasiibay lahayn eh, saraakiishaasi haddii uusan gaarig laga doomin
qolkii habeenkii uu ku xirnaana ha ninkaas sidoo kale eh, eh, wuxuu u baahday In la rusheeyo, nadaafad la- la aan nadiifiyo.
caadi ahayn oo waxaa loo wacay weliba shirkadaha nadaafadda ka shaqeeya si ay u nadiifiyaan meeshii habeenkii lagu xiray ninkaas waayab kolley waanu eegi doonaa natiijada kasoo baxda halkaas jacfaro waa dabcan sheeko cajiib ah oo la waa yaab sheeko leh cajiiba aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa nuur xasan nuur bukhaari oo igala qaybgelayay barnaamijka caweyska wanaagsan guud ahaana barnaamijkii caweyska washington caawa halkaa haynu joogo intaynu sabtida dambe dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo